in ka badan laba iyo toban muwaadin oo dhallinyaro soomaaliyeed islamarkaasina ku xirnaa dalka liibiya ayaa maanta lagu guulaystay in dalka dib loogu soo celiyo dhallinyarada oo laga soo dejiyey garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa waxaa dib u soo celintooda door ka qaadatay dowladda soomaaliya mubashir cabdi khaliif oo ka tirsan xafiiska ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsan soo celinta muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta ayaa ka warbixiyey dib u soo celinta dhallinyaradan isagoo u mahad celiyey cid kastoo ka qayb qaadatay soo celinta dhallinyaradan waxaan mahad labaad u celinayaa dowladaha hay-adaha ka qayb qaatay soo celinta dadkan dowladda soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha ummadda soomaaliyeed mudane xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha ummadda xamse cabdi barre waxaan dadkan u sheegayaa walaalaha waddankiinna hooyo wax iidan dhaam inuusan jirin oo waddankiinna aad wixii dheef iyo dhib aad qabtaan aad kula noolaataan waxaa kalo waxaa kale ood la socotaan muddo fara badan ayaan dadkan soo celinaynay in dad fara badan ay tahriibka ku dhammaadeen doomo ku dhammaadeen xafiiska ergeyga gaarkaa labada kun iyo siddeed iyo tobanka ilaa hadda wuxuu ka shaqaynaya oo la kaashanaya hay-adaha i o m-ka dadkan sidii dib loogu soo celin lahaa waxaa kaloo xafiiska ergeyga gaarka ay madax ka tahay ambasador maryan yaasiin xaji daahir in halkan ay ku soo celisay dad mataqaanaa dhowr kun oo qofa ay ka qayb qaadatay
qaar ka mid ah dhallinyarada dib loo soo celiyey ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka ay la soo kulmeen laba sanaan xanuunsanay jeel baan galay dhakhtar baan galay laba sano waa la jeexay xaggaas iyaga laabta ay qalan labadaas sanoma waxaan ku jiray dhakhtar g m c la yidhaahdaa ku jiray dabeeto sannadkana ayaan caafimaaday labada kun shay laatanka marka walaalay dhibaatooyinkaa kulul baan la soo kulmay dee dhibaatadii markaan la kulmayna dee xaafadii iyo qaraabadii waa la isku tegey diyaaraddana waa laysoo saari kari waayo dee qof xanuunsanayo ama qufacaya qufac fara badan baa lahaa markaas dirqi ma soo raaci karin marka markaan wixii oo dhan ka caafimaadeen daawadeedii sideedii isticmaalay in daawadii dhammaystay sannadan dhammaystay saddexdii markay ii dhammaatay waa soo duulo saasuu ilaahay igu keenay horta tacdiidan jira maanta wax la sheegi kara ma aha waa xaalada adag waxaan dhihi lahaa dhallinyaradaas annaga maanta lagu eega ka soo baxnay meeshii waxaan dhihi lahaa dee waa dhibaato aan loo adkaysan karin inay dalkooda iyo dalkooda aaminaan maantana dhulkoodu barwaaqo yahay waxaan la dhihi lahaa mustaqbalka insha allah waxaa leeyahan waa dalkeenna waa rajo fiican buu leeyahay laga bixin wallahi hadda farxad baan dareemayaa maanta airboortka laga soo dhameeyey dowladda maa filinayn waayo waxaan intaas soo sano oo aan meel xabsi iyo dhibaato badan soo marayey ilaa safarkaygii la soo dhoweynayey aad iyo aad baan ku faraxsan cunto laba waqtiya waxaa helayay adoo mar dambe ayay askar naheshay kufra joogta mar dambe ayaan haddana isku dayna inaan naqaada ku nigaanno meeshiina afar bilood oo kale aan sii joogay meeshii afar bilood markaan sii joognay aduu mar dambe ayaan caasimadda soo tegaysa nari markii dambena xeero dambe ayaan galnay ashweerif marka in badan baan xeerada ku soo jirnay oo ilaa aduu saddex bilood oo kaleaan ku soo jirnay marka insha allah khayr bay noqonaysaae dhallinyarta soomaalida waxaan sheegayaa dhammaantood qaar jidhkooda gogo'an yahay baa jira dowladda soomaaliya ayaa waddo dadaallo wax looga qabanayo tahriibka iyo dib u soo celinta dhallinyarada ku xiran dalka liibiya iyo waddamo kale